kulanti waacan habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooran waxaa ka mid ah golaha wasiirada soomaaliya oo ansixiyey miisaaniyad kumeel gaar ah oo ka badan laba boqol oo malyan labada bilood ee soo socota xildhibaanka dib loo doortay maanta ee cabdiraxmaan odawaa oo weerar afka ah ku qaaday wasiirka warfaafinta soomaaliya guddiga doorashada koonfur galbeed oo la faray in ay hakiyaan doorashada kursiga hob madaxweyne deni iyo ku-xigeenka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya oo ku kulmay qasriga madaxtooyada ee garowe tirada qoysaska soomaalida ah ee waddanka swiden carruurtooda looga qaatay ayaa korortay xilli hay-adda maaraysa carruurta ay daraasaad ku ogaatay iyo madaxweynaha maraykanka oo ka digay inuu qarxo dagaalka saddexaad ee adduunka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselares shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselares
maqal wanaagsan habeen wanaagsan intaas waxay ahaayeen qodobada warka habeennimo kuwooda ugu dooroon waa axad taariikhduna ay tahay saddex iyo tobanka febraayo sannadda aan idhaahdee maarso sannadda labada kun labaiyo labaatan u diyaargarooba qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran golaha wasiirada soomaaliya ayaa maanta ansixiyey miisaaniyad kumeel gaar ah oo ka badan laba boqol oo malyan iyadoona muddo laba bilood uu ku shaqayn doono
bismillahi raxmaan iraxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dadka soomaaliyeed halkan naga daawanaya waxaa halkan maanta noogu soo gabagaboobay shirkii wasiirada oo lagaga hadlayey laguna ansixinayey miisaaniyadda sanadkan saddexda bilood ee labaad si aad u ogtihiin miisaaniyaddii sanadkan way u suuga geli weyday xildhibaanadu inay isku yimaadaan oo ansixiyaan sidaa daraaddeed aan sida uu noo ogolyaha sharciga maaliyaddii saddexdii bilood ee sanadkii u horreeyey laga soo bilaabo bishii koowaad ilaa iyo bishan maarc aakhirkeeda koob iyo soddonkeeda waxaa sharcigu noo ogolyahay inaan isticmaalno saddex bilood oo ka mid ah sanadkiina dhaafay laba kun iyo koob iyo labaatanki maadaama iminka aan gabagaba ku jiro saddexdii bilood ee u horreeyey lagana yaabin inuu baarlamaan fadhiisan karo maanta ilaa iyo dhowrka dhowrka cishee hadhay dhowr iyo tobanka cishee hadhay waxaa la isla gartay in saddex bilood loo keeno ka doodaan dabeetana emergency ahaan u ansixiyaan waxaa marka aadaan ugu faraxsannahay inay golaha wasiirada oo uu hormuud ka yahay ra-iisul wasaaruhu ay maanta ansixiyeen saddex bilood saddexdaa bilood oo ka bilaabmi doona bishan abril kowdeeda kuna dhammaan doona bisha lixaad ee juun soddonkeeda waxaan isku dayaynaa waxaa weeya markaas intaa inta saddedaa bilood udhexaysa waxaan rajaynaynaa in markaa baarlamaankii yimaado fadhiisto dowlad cusub dhalato oo dowlad dhisanto oo dabeetana bajetkii oo miisaaniyaddii oo hagarla dib loogu noqdo oo la keeno oo dabeetana si fiican loo ansixo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waa wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle oo shirka golaha wasiirada kadib warbaahinta la hadlay isagoona sharaxay miisaaniyaddan kumeel gaarka ah oo ay golaha wasiirada ansixiyeen halkan waa dalsan warka habeennimo ayaad degaysanaysaan guddiga doorashada maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa la faray in ay hakiyaan doorashada kursiga hob laba boqol iyo afar sida warkan uu ku faahfaahinayo waryahayga maxamed cabdiraxmaan maalin guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa hakiyay doorashada kursi ka mid ah golaha shacabka kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay koonfur galbeed warqad ka soo baxday guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ayaa guddiga doorashada ee koonfur galbeed lagu amray inay hakiyaan doorashada kursiga hob laba boqol iyo afar inta laga saxayo habraaciisa guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ee fii wuxuu ku wargelinayaa guddiga maamulka doorashada heer dowlad goboleed ee koonfur galbeed ee c inay hakiyaan kursiga tirsigiisu yahay laba boqol iyo afar inta laga saxayo habraaciisa ayaa lagu yidhi qoraalka iyo warqadda ka soo baxday guddiga kursigan ayaa horey waxaa ugu fadhiiyey wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac kaasi oo sanadkanba doonaya inuu mar kale u tartamo kursiga
aad baad umahadsan tahay maalin xildhibaanka dib loo doortay maanta ee cabdiraxmaan maxamed xuseen odawaa ayaa weerar afka ah ku qaaday wasiirka wasaaradda warfaafinta soomaaliya abuukar dube iyadoona ay maanta sidoo kale doorasho ilaa saddex kursi ay ka dhacday magaalada gaalkacyo maxamed cabdulaahi siidi ayaa warkan kasoo diray gaalkacyo
halkan oo ah xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug waxaa ku soo ilaaday doorashada kursiga hob eber kaasi oo ay u tartameen laba musharax oo kale ah wasiirkii hore arrimaha gudaha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen oodowa iyo sidoo kale iyo musharaxii la tartamayey kursigan oo loo saadaalinayay inuu ku soo baxo cabdiraxmaan odowga kadib markii u tanaasulay wasiirka hore wafinta cabdiraxmaan yuusuf cumar alcadaala ayaa waxaa ergadii dooranaysay iyo hab gacantaa u codeeyeen cabdiraxmaan xuseen maxamed odowaa sida uu ku dhawaaqayo gudoomiyaha guddiga doorashada maxamed daahir waxaa ahaa ku codaysay oo ah kooramkii dhammaan fadhiyey guddiga doorashada galmudug wuxuu ku dhawaaqayaa cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa inuu ku guulaystay kursiga nambarkiisu yahay hob eber
cabdiraxmaan maxamed xuseen adowa ayaa markii uu ku guulaystay u mahad celiyey ergadii dooratay iyo sidoo kale guddiga doorashooyinka ee maanta suuro geliyay in kursiga hob ee doorashadiisa ka dhacdo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waxaan marka labaad rabaa inaan u mahad celiyo ummadda soomaaliyeed dhammaanteed adduunka meel kasta ay ka joogto oo muddadii u taagnaa kursigan tartankiisu runtii aad iyo aad uga dareemayey u garab taagnaay waxaan rabaa inaan idiin sheego adduunka daafihiisa kala duwan meel aan la iiga soo ducaynin laga nada xirin laga shuruud xirin laga digrin laga codsanin ma jirin marka waxaan rabaa inaan idiin sheego hortiinna inaan u qaamaysanahay dhammaan ummaddaas soomaaliyeed meel kasta oo adduunka joogto waxaan rabaa inaan ballan qaado in qaantaas ay noqon doonto qaan soomaaliyeed oo aan gudi doono haddii ilaa yidhaahdo mar walbana aan u taagnaan doono waxaan rabaa inaan intaas markaan in uga dhigo aan u soo aado kursigan aan ku fadhiyey shantii sanoo lasoo dhaafay wuxuu ahaa kursi u taagan garta runta iyo waxa ay ila tahay in dalka iyo dadka loogu adeegayo marnaba kursiga aan idinku matalaya walaalayaal wiilal iyo gabdhaba kuma adeegsanin danahayga shakhsiga ah ama inaan qofku colaadiyo waxaan rabaa inaan idiin sheego kursiga kuraas aad u tiro badan oo dalka soomaaliya jiro taalluu ka mid yahay laakiin waxaad mooddaa waa kursiga keliya ee labaatan xildhibaan ay soo dooneen oo weliba aan aniga ii rabin xildhibaanadaas waxaan rabaa inaan halkaan hal fariina uga diro ninka la yidhaahdo saaxiibkay dubbe waxaan rabaa inaan idhaahdo waxaan rabaa inaan idhaahdo dubbe marar badana aniga iyo dubbe waxaana soo dhex mara waa ogtihiin dubbe kacaankii nidaamka aan la diriirsanay shantii lasoo dhaafo afhayeenteediiu ahaa marka culays halkaas ka yimid culays halkaas ka yimid aan u malaynayaa duulaanka uu dubbe soo qaaday mid hadda nidaamka uu la socdo ama ama kooxda uu garabsanayo niyaddeeda ah ma ah marka waxaan rabaa waxaan rabaa inaan u sheego dubbe
magaalada gaalkacyo ayaa ka mid ah magaalooyinka ay yaalaan qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabka baarlamaanka koobiy tobnaad ee soomaaliya iyadoo horey loo doortay qaar ka mid ah kuraastaasi islamarkaana qorshuu maanta ahaa islamarkaana maanta loo doortay kursigaasi maxamed cabdulaahi siidi
tirada qoysaska soomaalida ah ee waddanka swidhen oo carruurtooda looga qaatay ayaa korortay xilli hay-adda waa hay-ad maaraysa carruurta ay daraasaad sidaas ku ogaatay waa kan wariyahayga cabdiwahaab cirgudi
dalka swidhen ayaa waxayse soo taraya tirada qoysaska laga qaato carruurta waxaana sanad kasta hay-adda maaraysa carruurta ay waalidkood kala wertaa ugu yaraan kun carruura iyadoo qoysaska carruurta laga qaada ay ku jiraan soomaalida dalkaasi ku nool bishii disembar ee sanadkii galbadeed daraasaad lagu sameeyey swidhen ayaa waxaa lagu ogaaday in qoysaska carruurta sida qasabkaa looga qaada ay yihiin dalka muhaajiriinta ee soo miciinbida islamarkaasna u soo nuraraasdeen dalkaasi ku noolaadaan sababta keentay in waalidiinta carruurta laga qaado gudaha dalka swidhen ayaa aanayn looga dhigay isla markaasina ay tahay muhaajiriinta soogolootiga ah ay diidaan in carruurtooda baxnaano loo sameeyo ama la caawiyo islamarkaasina la geeyo goobaha lagu xanaaneeya carruurta xasan deri oo ah qaran la shaqeeya carruurta waalidkooda oo la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay sababta waalidiinta carruurtooda looga qaado islamarkaasina si khasab ah looga qaado ay tahay in waalidka carruurta ay jigdilaan islamarkaasina ay u geystaan tidil muuqda iyo mid maskaxeed waxaa intaasi kusii daer qareenku in qoysas badan oo soomaaliya carruurtooda si khasab ah looga qaaday xasan deri waxaa intaasi hadalkiisa kusii daray in carruurta aadka u yaryar laga qaado ayna ahayn kuwa ka maarma haaladinta hooyadood cabdiwahaab maxamed jaamac cabdiwahaab xogji warbaahinta dalsan
mahadsanid cirguje warkaas caawa waxaad ka dhegaysanaysaan dalsan muqdisho madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden ayaa xaqiijiyey in iskorimaad toos ah oo dhex mara gaashaanbuurta nato iyo ruushka uu ka dhalan doono dagaalkii saddexaad ee adduunka waxaan rabnaa in aan caddeeyo waxaan ilaalin doonaa gobol kasta oo nato ah in uu lahaado awood buuxda oo isku dhafan oo la xaqiijiyo ayuu yidhi baiden laakiin ma qaadi doono dagaal ka dhan ah ruushka oo duulaan ku qaaday ukraine iskorimaad kasta oo toos ah oo dhex mara nato iyo ruushka wuxuu noqon karaa dagaalkii saddexaad ee adduunka ciidan ayaa marar badan diiday in uu u diro ciidamo maraykan ah si ay isaga hor imaad toos ah ula galaan ciidamada ruushka maalmihii lasoo dhaafay maamulkiisa ayaa bilaabay ololo cunaqabatayna oo ka dhan ah valadimir putin iyo dalkiisa jimcihii lasoo dhaafay madaxweynaha dalka maraykanka joe baiden wuxuu ku dhawaaqay in dalkiisa uu mamnuucayo badeecadihii ugu imaan jiray dalka ruushka sida khamriga foodka dhaymanka iyo weliba cunto badan waa cuntada badda madaxweynaha dalka maraykanka ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in uu xadidi doono dhoofinta alaabaha raaxada ee maraykanka eh uu geyn jiray dalka ruushka alaabooyinkaas oo aan laga heli doonin suuqyada dalka ruushiya waxaana ka mid ah saacadaha baabuurta iyo weliba dahabka sidaas si la mid ah dowladda maraykanka iyo xulufadeeda waxay isku dayi doonaan in ay wiiqaan maqaamka ruushka gaar ahaan awooddiisa ganacsiga warkii aad ka dhegaysanayseen dalsan muqdisho akhyaaray xilligan waa naga intaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan eehankaagii sow haatan matelin war la xilyaabaa talal xil